bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhegeysan doontaan warka subaxnimo ee redio muqdisho waxaa ugu doornoon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha webiga shabeelle doorashooyinka iyo sidoo kale socdaalka ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke uu ku joogo dalka raashiya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaaca ka qaatay tirada rasmiga ah ee uu soo ritay cudurka shuwan biyoodka ee gobolka jubbada dhexe hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa fashiliyey qarax kooxda al-shabaab ay doonayeen in ay ku dhibaateeyaan dad shacab ah iyo raggii maleegaya qaraxaasi beeralayda gobolka shabeellaha dhexe ayaa dib u bilaabay tacbashada beerahooda kadib markii uu biyo keenay webiga shabeelle arrintani ayaa waxa ay ka dambaysay kadib markii webiga uu guray muddo bilo ka hor taas oo saamaysay wax soo saarka beeralayda iyo xoolo dhaqatada munaasabad lagu oogayay salaad roob doona oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo qaybo ka mida bulshada ayaa lagu qabtay magaalada xudur ee gobolka bakool ciyaar u dhexaysa xulalka qaranka soomaaliya iyo etoobiya ayaa ka dhacday dalka jabuuti iyadoona ciyaartaasi laba iyo eber looga bidiyey xulka qaranka soomaaliya akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu dooran madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa waxa uu ugu baaqay dowladda britain in ay ka sii mid ahaato midooda yurub kadib markii dowladdaasi ay bilowday qorshe ay doonayso in ay kaga baxdo ururka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimo ee rediyo muqdisho haatanna ku soo dhowaada isagii iyo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka maraykanka ayaa waraysi gaar ah uu siiyey laanta afka soomaaliga ee v o eda waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay arrinta webiga shabeelle madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada in webiga ay leexisay dowladda etoobiya waxaana uu sheegay in etoobiya aan laga rajaynaynin tallaabadaasi waxaana uu madaxweynaha soo dhoweeyey in webiga uu hadda biyo keenay isaga oo sheegay in etoobiya ay xaq u leedahay waraabka beeraheeda hase ahaatee aan laga rajaynaynin etoobiya in tallaabadaasi ay qaado
arrintanna muxuu ahaay de dabcan webigaani marar badan annaga soomaaliya dhibaato bunoo keenayo fatahaadi iyo dhulkii qarqasa markii biyihiisu ay bataan dabcan soomaaliya nidaamaa jiri jiray iyo wixiioo naga baaba'ay ayaa wax isku dhacaan laakiin xeerar caalami ahaa jiro oo webiyada dalalka isaga gudba lagu maamulo etoobiya dabcan dee dalkaaga ha horu marsanin oo beerahaada ha waraabsanin dacwad maaha laakiin biyaha inay xirtaan iyo inay leexsadaan iyo muxuu ahaay dee meesha kuma jirto mana mana ka rajaynayno wixii ayaan dhawi dhacayna abaaray ahayde oo biyo la-aanta keena webiga hadda waa kaa biyaha wada maanta oo socda marka annaga iyo ethoobiya arrimahaasi weli wax dagaalay iska hor imaadoo naga dhacay iyo hadda soomaaliya biyweyto ku dhacday ethoobiya biyihii leexsata awgeed weli ma ayan dhicin
mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay socdaalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke uu ku joogo dalka raashiya waxaana uu sheegay in booqashada raashiya aysan macnaheed ahayn in dal kale lagu xumeynayo hase ahaatee waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay taageero caalamiya ayna la hadlayso dal kasta oo wax u qabanaya
meel kasta oo dee caalamka inaan cilaaqaad la yeelano cilaaqaadkeena hagaajino way ku jirtaa laakiin markaan dal u tagna inaan dal kala dulminayna ma aha micnaheeda marka ruushiyana dee dalalka waaweyn adduunyada jiray ka mid tahay cilaaqaad xooglana soomaaliya iyo way lahaan jirtay lacaga deyman oo aad iyo aad u tiro badan oo sistamka caalamka aanan ku jirin nin ruushia soomaaliya way ku leedahay marka wax badan oo annaga iyo ruushia aan aan ka wada ka wada heshiino ama ka wada sheekaysana yaa bannaan waa markii ugu horreysay ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra- madax sare oo soomaaliya ay ruushia tagaan muddadii burburka wixii ka dambeeyey marka cilaaqaadkeenu in dib usoo celinay iyo iskaashigeeni oo aan me- inaan dib usoo noolayna aan rabno unbay ay u tahay wax kaloo dhibaataha oo oo ku jira ma jiraan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo wax laga weydiiyey xiriirka soomaaliya kala dhexeeya maraykanka ayaa waxa uu sheegay in maraykanka uu yahay dowladda ugu badan ee soomaaliya ka taageera dhinaca amniga waxaana uu sheegay in xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo soomaaliya isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sheegay in haddana maraykanka uu u joogo sidii uu kala hadli lahaa dowladdaasi xoojinta hay-adaha amniga iyo sidoo kale horumarinta adeegyada bulshada aad iyo aad ayuu u fiican yahay maraykanku waa dalka ugu ballaaran ee soomaaliya kaalmeeya maanta waa dalka ugu ballaaran ee soomaaliya maxaan ku idhahdaay arrimaha amniga iyo waxa iyo uu ku bixiya ee dakhliga ugu badan iyo awoodsiinta badan marka annaga maraykanka cilaaqaadkeena meel aad iyo aad u fiican u maraya ee haddana waxyaabo kale oo dhinaca amniga bas ma ahane dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca adeega bulshada iyo dhinaca eh, hay-adaha dowladda dib usoo dhisidooda iyo wax badan oo ah ayaan ka wada hadalnay ilaa berrina aan kasii wada hadli doono marka cilaaqaadkeenu runtii eh, muddooyinka lasoo dhaafay meesha ugu fiicneed uu maraya
madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in qoondada haweenka ay ku yeelanayaan dowladda federaalka soomaaliya ee boqolkiiba soddon waxaana uu sheegay in dowladda iyo maamul goboleedyada ay ka wada shaqaynayaan sidii haweenka ay u heli lahaayeen wixii loo qoondeeyey oo ay ku leeyihiin dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan baarlamaanka
Eh, weli waxaan isticmaalaynaa habkii qabaliga ahay oo afar dhibic shan ku salaysnaa marka cid wixii ay haysata ka yar helaysahay ma jirto cid wixii ay haysata ka badan helaysana ma jirto laakiin dee dhexdeeda inay isku ceeshato waa laga rabaa marka reeraha laga tiro badan yahay wixii ay shala lahaayeen unbay maantana helayaan marka cid oo ma jirto taasi wax isma bedelayaan waxaa soo hartay midda gabdhaha midda gabdhaha in badan waa la isku soo dayay waa run Eh, ma ayan lama gaarin Eh, markaan dee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo dhammaan waxaan ku heshiinay inaan dhaqan gelino gabdhaha inay doorkooda ay helaan waxa dadka wax dooranayana in ay ka mid noqdaan baarlamaanka imaanayana ay ka mid noqdaan oo tiradaas ay weliba ay uga mid noqdaan
madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu kaas lahaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday tirada rasmiga ah ee dadka ku nool gobolka jubbada dhexe ee uu soo ritay cudurka shuwan biyoodka cabdulaahi kulmiye ayaa ka waramaya wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay xaqiijinaysaa in siddeetan iyo laba ruux uu soo ritay cudur lagu sheegay inuu yahay shuwanbiyood kaasi oo laba iyo toban ruux oo ka mid ah dadkaasi uu soo ritay ay u geeriyoodeen deegaano hoostaga gobolka jubbada dhexe wasaaradda caafimaadka ayaa xaqiijinaysa in magaalada bu'aale oo caasimad u ah gobolka jubbada dhexe uu cudurku soo ritay kow iyo labaatan ruux hal ruux oo ka mid ahna uu u geeriyooday magaalada saakow ayaa waxa uu cudurku soo ritay afar iyo konton ruux kow iyo toban ayaa u geeriyootay halka magaalada jilib uu cudurkaasi soo ritay toddoba ruux mana jiraan wax u geeriyooday magaaladaasi wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctore saxaawo xasan maxamed oo wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soonna ay la xiriirtay ayaa waxa ay sheegtay in xogtan ay wasaaraddu soo ururisay welina ay wadaan baaritaanada saxda ah ee laga helayo deegaanada fogfog ee dhibaatadu ay ka jirto ugu dambayn wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadku ay gurmud caafimaad la garab taagan tahay dadka xanuunkaasi uu soo ritay iyadoo ballan qaaday in dowladdu ay diyaargaroobayso sidii ay ula tacaali lahayd xaaladaasi caafimaad darro ee haatan soo korortay badanaaba mararka ay xilliyada kulaylaha ayaa waxaa magaalooyinka ku bata shuban biyoodka kaas oo inta badan dhibaato u geysan jiray carruurta ha yeeshee haatan ayaa dadka waaweyn oo cudurkaasi ku dhacay
hay-adaha amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaa fashiliyey qarax gaari oo la damacsanaa in lagu dhibaateeyo dad shacaba iyagoo sidoo kale gacanta ku dhigay qaar ka mida raggii maleegayay qaraxaasi qaraxaasi ayaa waxaa een, markii la qabtay een, la sheegayaa in uu ku qarxay isgoyska calikamiin oo ah halkii ciidamada een, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay gaarigaasi kaga daba tageen iyadoona markii gaariga gacanta lagu dhigay la sheegay in uu qarxay waxaana uu dhaawac fudud ka soo gaaray een, fahad cabdigaas oo ah een, farsamo yaqaan iyo sawir qaade ka tirsan warbaahinta qaranka cabdicasiis africa ayaa warkan inoo diyaariyey ciidamada nisa oo isticmaalaya macluumaad dhinaca sirdoonka ayaa ka war helay laba gaari oo mid ka mida laga soo buuxiyey walxaa qarxa kuwaasoo la doonaya in lagu weeraro maqaayad ay dadku isugu yimaadaan oo ku taalla agaarka kilomitir five ee magaalada muqdisho macluumaadka la helay ayaa muujinayay in gaarigan qaraxu ka buuxo ismidaamyihii loogu talagalay inuu isku qarxiyo lagula wareejinayo halka loo yaqaano isgoyska calikamiin ee magaalada muqdisho kadibna ciidamo si gaara u tababaran iyo kooxda miiniistayaasha niso ayaa goobta ku baxay waxaa la qabtay kooxdii loogu talagalay inay weerarkaasi sameeyaan oo uu ku jiro qofkii ismiidaamin lahaa kadibna waxaa la qabtay gaarigii qaraxa laga soo buuxiyey ee loogu talagalay in ismiidaamyaha isagoo isticmaalaya uu ku dhufto maqaayad ay dadku isugu yimaadaan oo ku taalla kilomitir shan intaas kadib miinistayaasha sida gaarka u tababaranee nisa ayaa gudagalay furfurista qaraxaasi waxay ku guulaysteen badi gaarigaasi inay qaraxii ka furfuraan kadibna qarax kale oo si dhagara gaarigaasi meel kale looga qariyey ayaa ka qarxay gaarigaasi waxaana halkaasi ku dhaawacmay mid ka mida miinistayaasha sida gaarka u tababaranee nisa iyo sidoo kale fu'aad cabdi gaas oo ah sawirqaadiya farsamayaqaan ka tirsan raadiyo muqdisho s n t v mana geysan qaraxaasi wax khasaare ka badan labadaasi qof ee ku dhaawacmay waxaana qaraxaasi laga badbaadiyey boqolaal muwaadiniin soomaaliyeeda oo ay doonayeen kooxda ugusakis al-shabaab inay ku laayaan kilomitir shan xilli ay ku sugan yihiin maqaayad lagu qaxweeyo halkaa ku taalla laakiin ciidamada nisa oo u taagan xogtiyo xuuraanka lagu badbaadinayo amniga muwaadiniinta ayaa macluumaad ay heleen ku hor istaagay qaraxaasu bartii loogu talagalay inuu gaaro waxay sidoo kale nisa ku guulaysatay qaraxaasu inuu wax khasaara u geysto dadka shacabka waxay sidoo kale nisa haysaa baabuur yar oo ah kuwa raaxada kaas oo ay isticmaalayeen koox la aaminsan yahay inay tahay maleeshiyaadka marka uu qaraxu dhaco kadib maqaayadaasi sida weerarkaa doonaya inay ku galaan kooxdaasi maqaayadda iyagoo hubaysan la qorsheeyey inay galaan gaarigii ay isticmaalayeen qofkii ismiidaamyaha dhammaantood hadda waxa uu ku jiraa gacanta nisa waxaana lagu hayaa baaris guddoomiye ku-xogeenka gobolka banaadir yabooh ayaa goobta uu qaraxu ka dhacay kula hadlay warfidiyeenka xogtan hadda meeshaan aad arkaydiin waxaa ka howlgalay ciidamada niisa ayada oo xogta ay wada wadaagayeen gobolka banaadir iyo hay-adda niisa nabad sugidda ma ahayn maanta markii qaraxan la qabanayay isla maanta laguma baraarugin dhowr maalin oo ka horreydaa lala socday waxaan la soconnay meesha baabuurka nuucuu yahay dadka saaran dadka wada waxaa kaloo la qabtay oo gacanta lagu dhiga ayadana dadkii hawshaan waday hay-adda nabad sugidda waxay gacanta ku hayaan saddex qof oo shaqadan ku lug lahaa haddana baaritaana ku socda marka waxaan rajaynaynaa in gadaal laga soo sheegi doono dadkaasu waxyaalaha maaragtay dheeriga ah macluumaadka waxaan rajaynaynaa in macluumaad fara badan aan ka heli doono marka waxa ugu muhiimsan oo aan rabno inaan idiin sheegna waxay tahay qaraxan baabuurkan markii qaraxii laga furay oo intii ugu badneed lagu guulaystay ayaa meel ay dhagarqabayaashu ay ku qariyeen qarax oo hoose oo aan loo malaynay aa qaraxa ka soo baxay qaraxaas weeye hadda waxa oo oo qarxay inta badan laakiin waa lagu guulaystay een raggii ku hawlanaa oo miinada ku shaqo lahaa inta badan waa furfureen baabuurkan waa uu buuxay aa arkaydiin waxaa loogu talagalay ee, goob dhan oo la fadhiyo een, in lagu qarxiyo kadibna maaragta baabuurkaas yarkaa waa baabuurkii yaraa oo een, geli lahaa meesha oo dadka maleeshiyaadkii hawshaas ka howlgeli lahaa waday marka een, aad iyo aadaan rabnaa inaan ugu hambaliyeyno ciidamada een, ammaanka gaar ahaan hay-adda nabad sugidda ee, sidii wanaagsanaa oo ay ugu guulaysatay kadibna ay maaragtay ee, ee, uga howlgaleen inay qaraxii ay furaan ma waa uga mahad celinaynaa waxaan rabnaa oo kale inaan u mahad celinno ee, shacabka degan gobolka banaadir sida ee, firfircoonida leh oo mar kasta xogaha ay u keenayeen xogtan lama heli lahayn shacab la-aantiis ee, shacabkaa keenaya mar kasto waana dareemi karteen adinka laftirkiinu maalmihii ugu dambeeyey wax kasta oo magaalada muqdisho ka dhaca waxay ahayd xog laga helayay ee, shacabka laga helayay kadib markay ogaadeen waxa ay soo sheegayaan in wax laga qabanayo lagana hortagayo gaarigan intuusan qarxin sida aad arkaysaan muuqaalkan waxaa laga duubay gaariga oo bad qabaynta ay ku howlanaayeen miiniistayaasha nisa inay ka furfuraan qaraxa waxaana miiniistayaashaasi nisa ay naftooda u hureen inay qaraxaasi dhex galaan islamarkaana ay furfuraan si ay u badbaadiyaan muwaadiniinta soomaaliyeed cabdicasiis afrika ayuu kaasi ahaa beeralayda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan kuwa ku nool magaalada jowhar ayaa waxa ay dib u bilaabeen tacabka beeraha kadib markii webiga shabeelle uu biyo keenay soomaaliya kaas oo horay u guray cabdishakuur cali axmed oo socdaal shaqo ku jooga magaalada jowhar ayaa warbixintan inoo soo diray
beeralayda gaar ahaan kuwii ku tiirsanaa webiga marabartamaha iyo hareeraha magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxa ay dib u bilaabeen inay abuurtaan dalagyadii ay soo saari jireen kadib markii maalmo ka hor uu biyo keenay webiga shabeelle aad bayna ugu faraxsanaayeen
herankayga aad ugu faraxsan yahay webiga waxaa ku nool bulsho badanaa ku nool oo soomaali weyn oo beeraley ah dad si masaakiin ah oo bilahan dambe biyola-aan aad ugu qabeen iyo beeraha ay ku waraabsan jireen maasha allah webiga hadda waa inuu soo buuxsamay ilahi mahadiis waaye waanu ku faraxsannahay maasha allah beeraha hadda waa soo wada falanay alxamdulilah galabta iyo biri waxaan rabnaa inaan biyo aan ku waraabino maasha allah hadda ilahi yiraahdo coskan hadda ka soo gurtay faa'iidada webiga oo soo laabta oo idin leeyahay faa'iido weyn aynu leeyahay biyaha waan ka cabnaa beeraan ku waraabsanaa dharkaan ku meeranaa waanu ku qabaysanaa maasha allah waa garta marka intuu maqnaa saameyn intee la-eg ayuu ku yeeshay intuu maqnaa tuulooyinka waa ka soo goornay beledkaan soo galnaba Sax.
aqaladii waan soo faraqaynaba biilaan awgeed Waa garta.
tuulooyinka waxaa jirnaa maanga iyo maandheer dhulkaasaa jirnaa waan kasoo wareeganaba magaaladan soo galnaba biyaa u soo dhawaanaba biyaha webiga la-aantiisa ugu soo orna magaaladeen guryaheenniba hadda maasha allah wiil hadduu yimid saakintaba horaan ka noqonaba guryaheen aadnaba beerta hadda ka yimid alxamdulilah rabbilcaalamiin webiga oo soo buuxsaman oo ku faraxsannahay marka xoolaha ka waraabisaa xoolaha si fiican dhulkoodna biyaa ugu daynaysa caws ugu soo baxo biyana way ka cabayaan waa kuwaas arkaysa biya ka cabayaan cali cumar xaaji oo ka mid ah beeralayda waxa uu ii sheegay in hakad weyn uu galay beerashadoodii intii biyaha webiga ay maqnaayeen hadda habsaan weyn ayaa na galay marka webiga aan kawayna biyaha faaruqa ah oo noqday oo ka biskay maxaa la yidhahdaa oo eber oo naga noqday oo xilligiina nagu soo dhow yahay oon tacabka aan gali lahayn maanta alxamdulilaah webigiyaa noo soo noqay waxaan hadda faa'iido weyn aan taagannahay xilli tacabkiinan hadda aan joogno oon tacabkii aan galayno sidee uga faa'iidaysanaysaa waxaan ugu faa'iidaysanaa si fiican ayaan ugu faa'iidaysanaynaa alxamdulilah webiga faaruqe maanta anaga wax ma tabci karno ilaahay raxmad inuu ilaahay noo keeno webigii inuu ilaahay noo socodsiiyo maxaa tabcataan hadda adiga?
waxaan tabcanaa galeeyaan tabcanaa sisanaan tabcanaa wax weliba ayo dalagaan tabcanaa cali waxa uu intaa ku daray in beeralaydu uu aad u saameeyey webiga guray iyo bilihii la soo dhaafay abaarihii ka jiray gobollada dalka saameyn aad iyo aad u weyn ayay nagu yeeshay webiga markaan ka wayno biyo ilan waayo roobka xilli ka xili waaye marka laakiin webiga ilan waxaan ku waraabnaa beyrihii dhan aa webiga afsaaran ilan farar iyo webi iyo maxaa la yidhahdaa iyo matooraa noo saaran marka webigii markuu faaruq noqdo maxaa lagu waraabinaa marka wax lagu waraabiyo ma leh
munaasabad lagu oogayay salaad roob doona oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo qaybo ka mida bulshada rayidka ayaa lagu qabtay magaalada xudur ee gobolka bakool maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan inooga soo diray xudur munaasabad ballaaran oo ay ka wada qayb galeen maamulka gobolka bakoolkan degmada xudur iyo dhammaan culmaa udiinka magaalada xudur laguna oogayay salaada roobdoonta ayaa waxa ay ka dhacday magaalada xudur dad ay tiradoodu kor u dhaafayso kumanaan oo ay ka muuqatay shacaa'irta islaamka ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada xudur halkaasi oo si wada jir ah loogu oogayay salaada roobdoonta islamarkaasina ay culmaa udiinka magaalada ay ka akhrinayeen ducooyin diiniya oo ay dhammaan ummadaha islaamka ugaga dalbayaan eebe inuu nimcadiisa ugu deeqo oo uu u shubo roobkiisa imaam sheekh cali samboor oo ka mid ah culmaa udiinka sida weyn loogu yaqaano guud ahaanba gobolka bakool ayaa dadka tujiyey salaada roobdoonta islamarkaasina halkaasi dadka ugu duceeyey
اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا مجللا اللهم إن في العباد والبلاد من الجهد والضيق ما لا يشكو إلا إليك آمين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا آمين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا آمين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا آمين. إله نورا به آمين. إله أديك توقنا نورا به آمين. إله
iyadoo dhammaan dadkani oogaya salaada roobdoonta ay aad u qeyraysanaayeen allahna ay baryayeen ayaa waxaa isna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed wuxuuna sidoo kale sharaxaad ka bixiyey abaarta iyo biyayarida ka jirta deegaanka salaad waa xilligan ha ka beegay maadaama geeka soomaaliya dhibaato badan ku jirta abaaro badan ku jiran xilligan gobolka bokool khaasatan degmada xudur naftiye biyariha galli oonga ku jere warooga dhan guren walaa muskidi yonaytomba alaoylagora biyo daban galaayan guren mayba geeka wala ka damboyana ceeladii oo wajeerkahay walyara ka damboyan saas dartee ummatinaaska guurahayte ani macnaa roobdoonkaas ilaahay lituuga xilli roobeetin waa balrooga ani ilaahay roobniisii yaan banaanbahgan iyo ummatanaysa koyte yaan sababe
waa hagaag weli waxaad naga dhagaysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana dhinaca sboortiga xulilka qaranka soomaaliya iyo etoobiya ayaa ciyaaray waxa ay ku dhex martay dalka jabuuti ciyaartaasi oo laba iyo eber looga bediyey xulka qaranka soomaaliya waxaa la socday oo haatan si toos ah qadka ugu jira waryahayaga xabiib xabiib waxaa faahfaahin inaga siisaa ciyaartii dhex martay dalalka soomaaliya iyo ethoobia
aada umahadsan tahay ciyaartan waxay ahayd lugta labaad ee isreebka koobka qaramada qaaradda africa ee sanadka laba kun toddoba iyo toban lagu qaban doono xulka wadanka zambia waxay dhex martay xulalka qaranka soomaaliyeed ee da-dooda ay ka yartahay labaatanka sano iyo xulka ethoobiya iyadoo lugtii hore ee ka dhacday magaalada adis ababa waxaana ciyaartaasi la ciyaaray saddexdii abriil ee sanadka laba kun lix iyo toban waxaana kulankaas ugu dambeyn ethoobiya ee ku adkaadeen laba gool iyo gool ciyaartooyda xulka qaranka ayaa hom ahaan shalay ugu ciyaaray wadanka jabuuti oo aynu dariska nahay waxaana dad badan ay filayeen in soomaaliya ay soo bixi karto maadaama gool awey goolasha loo yaqaano ay kusoo dhalisay ethoobiya waxaana ciyaartooyda xulka looga baahnaa in hal gool iyo waxba ay ku adkaadaan si ugu dambeyn ay usoo gaaraan wareegga labaad ee sareebka koobka qaramada qaaradda afrika ee sanadka laba kun toddoba iyo toban laakiin nasiib daro taasi ma dhicin oo mar kale ethoobiya ayaa guul gaartay markii laba iyo waxba ay kaga adkaadeen xulka qaranka soomaaliyeed ee dalkeenna dabcan ciyaartooyda xulka aad bay u dadaaleen waxaana qaybtii hore ciyaarta lagu kala baxay bilaa gool la-aan inkastoo markii diblis ugu soo laabtay go-aan qaldan oo aan oran karo wuxuu ahaa go-aan lagu degdegay uu qaatay garsooraha reer burundi ciyaarta dhexdhexaadinaya kaas oo gool kulaad ka dhagaya ciyaartooyda xulka qaranka markii kubad ay laadeen ciyaartooyda ethoobiya gacanta oo xiran ay uga dhacday mid ka mid a difaacyada xulka qaranka waxaana taas ugu dambeyn uu go-aan ku qaatay in kubadda ay tahay gool kulaad goolkii ayay u suuragashay in ciyaartooyda ethoobiya ay gool u bedelaan waxaana diiqado yar kadib mar kale ay heleen goolkii labaad kaas oo aan oran karo oran karo wuxuu quusiyey rajadii xulka qaranka ugu dambeenna ciyaarta waxay kusoo dhammaatay laba iyo waxba ay ku adkaadeen ethoobiya oo hadda soo gaaray wareeg galbaad ee sareebka koobka qaramada qaaradda africa
waan gartay xabiib aad ayaad ugu dhuunduleeshaa arrimaha isboortiga marar badan oo xulka qaranka soomaaliya ee ee dhinaca kubadda cagta ay een, dibadda u aadeen ciyaaro waa laga soo badiyey marka een, maxay tahay farqiga u dhexeeya ciyaarihii hore oo ay dibadda u aadeen iyo een, ciyaartii u dambeysay hadda ee jabuuti ka dhacday
Een, maxamed dabcan sidaad dareemayso xulka qaranka een, markii hore waxaa lagu adkaan jiray golol badan laakiin hadda xoogaa waxaan isleenahay awooddii xulka way soo noqotay kadib markii een, een, xidhiirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ay ku guuleysteen inay coos macmila dhigaan een, garoonka kubadda cagta ee stadio banaadir sidoo kale horyaalka ayaa noqday mid aada u xiiso badan markii ciyaartooy ajaanib ah ay kusoo qulquleen taasna waxay wax ka bedeshay qaabciyaareedka ciyaartooyda xulka qaranka oo hadda dabcan ciyaaraya ciyaar aada u qurux badan waxaan odhan karaa kulankii shalay ka dhacay wadanka jabuuti ciyaartooydu waxay u qalmin inay guulaystaan inkastoo go-aankaasi een, qaldanaa oo uu qaatay garsooraha reer burundi ugu dambeyn uu qasab ka dhigay in ciyaartooyda ay jab xoogan muujiyaan waxaana sidaas ay uga hareen wareega labaad ee sarreebka koobka qaramada qaaradda africa Een, dabcan ethoobiya waa xul awood badan wa- waa og tahay dabcan dalkeena wuxuu labaatan sano in ka badan ku jiray dagaalo sokeeye inkastoo hadda aynu soo kabannay haddana ethoobiya ciyaartooyda hadda ciyaaraya ee labaatanka da'doodu ay tahay labaatan jirada waa xulka ugu guulaha badan koobkan maadaama laba jeer ay hantiyeen Een, hadda ethoobiya ayaa lugta labaad ee sarreebka koobkan een, maxamed la ciyaaraya xulka ghana waxayna ethoobiya qayb ka noqdeen siddeed xul oo hadda soo gaaray wareega labaad ee koobkan
aada iyo aad ayad- ayaad u mahadsan tahay waryahayaga dhinaca isboortiga xabiib ayuu kaasi ahaa oo inooga waramayay ciyaartii dhex martay kooxaha eh, soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya dood cilmiyeed ku saabsan sida loo joojin karo tahriibka loogana wacyigeli karo dhalinyarada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay qaybo ka mid ah bulshada oo su-aalo weydiinayay mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya oo ay ka mid yihiin kuwa laamaha amniga iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaa halkaasi ka hadlay een, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya waxaana uu uga jawaabay een, dhalinyaradii kulankaasi ka qayb galay su-aalo dhowr ah oo ay ka weydiiyeen arrimaha tahriibka iyo sida dhalinta shaqaabuur loogu sameyn karo waxaana uu yiri tirada ugu dambeysay ee la sameeyey xisaabta waxay ahayd da-da ka yar soddon jir ee soomaaliya ku nool waa boqolkiiba toddobaatan tiro kor u dhaafaysa sidaas darteed marka dadka tiradu intaa la ekaa inaynu dhahno percentage boqolkiiba soddon iyo wax lamida in la siiyaa waxayna jira dhalinyarada ceeb ku tahay waayo annagu wadanka percentage kama qaadan karna wadanka innaga iskale saa darteed aan isku dayno waxaan kale kor jira doorashada baarlamaanka lagu keenay ma ka tashanin xildhibaanada iyo dadka go-aanka gaadhay boqol iyo soddon qof oo soomaaliya loo xilsaaray laakiin annagoo tanootana waxay tahay adigu inaad sanduuq gaadhsiisid wadanka oo kartidaada iyo dadnimadaada iyo hal abuurkaaga aad xildhibaan ku noqoto si aad berri doole wax kabedda lagu samayso shuruucda wiilka iyo asaasiga waa dalka markaan waxaan aaminsanahay taas ayay su-aasheedu noqon hayso
halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha mareykanka barack obama waxa uu socdaal ku gaaray dalka britain halkaasi oo wadahadallo uu kula yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi david cameron isaga oo britain ugu baaqay madaxweyne obama in aysan ka bixin midooda yurub oo ay kasii mid ahaato arrintaasi waxa ay ka dambeysay kadib markii een, britain ay bilowday ololo ay doonayso in ay kaga baxdo ururka midooda yurub oo ay u aragtay in danta dalka britain ay aysan ku jirin waxa uu obama horey u soo maray een, qaar badan oo ka mid ah dalalka khaliijka uu ka mid yahay wadanka sacuudiga waxaana uu obama ka hor inta uusan ka digin xafiiska dalka mareykanka ee madaxweynenimo uu doonayaa in uu hagaajiyo calaaqaadka mareykanka uu la leeyahay dalalka saaxiibka dhow la ah oo ay ka mid yihiin kuwa dalalka carabta ee dhinaca khaliijka guud ahaan warkiisa waxnimay radio muqdisho inta ayan kusoo gebagabeynayaa ciddii uu seega waxay ka heli kartaa radio muqdisho dood net